ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullahi calaykum waraxmatu tacala barakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m watuu gobolka waqooyi baraa dhegeysaneysaan dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamij waa dabcan kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo suxli baa si toos halkan aad uga dhegeystaan idaacadda star f m watuu gobolka waqooyi bara wargeysada kale daily nation iyo sidoo kale wargeyska eh the standard waxyaalaha qodobada markaas ugu weyn halkan soo bandhigan dhegeystayaasha aan la wadaagina saaxbi wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa waxa uu wargeyska halkan ku bilaabay dhegeystayaal xisbiga o d m ayaa markaasi ganaax sidoo kale qaarna markaasi ganaax duldhigay qaarna markaasi kamid ahaanshuhu xisbiga meesha markaasi ka saareen waxaa sidoo kale kamid ah senatorka dabcan waa senator tom ogende iyo sidoo kale rongo m b waa paul abor iyo sidoo kale bondo m b gideon ochando waxaa sidoo kale kamid ah langeta m b jalango game m b election odhiambo iyo sidoo kale super south m b carolina omondi ayaa kamid a dhegeystayaal shakhsiyaadka dhegeystayaal hadda sida tooska disciplinary kuwa loo yaqaano commitee ay meesha ka saareen kadib markii la sheegay in ay dabcan si hoose ula shaqeynayeen sidoo kalena si hoose ay wax ula qabanayeen xukuumadda hadda markaasi jirta ee william ruto dhegeystayaal shakhsiyaadkan ayaa sidoo kale ka qayb galay kulamo markaasi madaxtooyada lagu qabanayo sidoo kale kulamo markaasi shakhsiyaadkaasi sida gooni ah ee isku aruursadeen isku abaabuleen kadibna si gooni ah markaas ula kulmeen taasoo markaasi care ay ka muuqatay ama cara markaas ay ka dhalatay xisbiga iyadoo sheegay wax markaasi utashi ah iyo weliba waxay xisbiga markausuusan ka ogeen inay kulankaas ayaga keli markaasi qabsadeen xisbiga o d m ayaa waqti fara badan baaritaano ku sameynaya kadibna ay shakhsiyaadkan kasoo hormaqday gudiga guddiga markaasi xisbiga dhegeysan waa n waa national committee dhegeysa kuwa committee dhegeysa loo yaqaano dabcan kasoo hormuuqdeen waxaana markaasi wax laga weydiiyey bal xaaladaha iyo waxyaalaha markaasi lagu haysto shakhsiyaadkan ayaa sidoo kale hadda ku haysta ayagana sidoo kale soo saareen warar kala duwan oo markaas sheegeen inay wax dembi ama qalad aysan gelin oo ku aadan inay markaas la shaqeeyaan xukuumadda markaas hadda jirta mise dowladda hadda jirta dhegeystayaal qoraalo kala duwan ee dhanka twitterka lagu soo qoray sidoo kale dhanka facebooka lagu soo qoray ayaa halkan kaga muujiyeen tilaabada markaasi xisbiga meesha ay kaga saareen o d m shakhsiyaadkan sidoo kale kamid ahaansho aysan ahayn stel basaris ayaa sidoo kale ayadana markaasi kamid ah dhegeystayaal gabadha senatarka ka ah nairobi oo ah raaliada ugu reebka ka ah nairobi waxaa ayadana markaasi lagu ganaaxay ilaa lacag gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo lacagta dalka ee ku bixin ilaa iyo lixdan cisho gudaheeda dhegeystayaal waa laba bilood gudahooda inay markaasi ku bixiso waxaana gabadhan ayadana markaasi lagu haystaa inay biilka waa sanad maaliyeedkii labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka ee muranka faraha badnaan ka dhashay dhegeystayaal ee ayada taageertay taasoo ayadana ganax ku noqotay dhegeystayaal hadda ayada kelima aha dhegeystayaal kuwa kale ayaa markaasi kamid ah laakiin shakhsiyaadka markaasi inta badan xisbiga azimyo ay aada uga caroodeen ayaa kamid ahaa dhegeystayaal kuwa o d m ka tirsanaa oo sidoo kale xisbiyada kusoo galay o d m ama tikilada o d m kusoo galeen ayaa hadda markaasi ka tuuray sidoo kale wuxuu sheegay ama ay sheegeen in hadda markaasi kalsooni kale aysan markaasi ku qabi karin shakhsiyaadkan kuna sheegeen inay tahay kuwa markaasi dhabarka ka toogteen xisbiga sidoo kale khiyaana ay ka galeen xisbiga ayuu wax wada tashi ah san ay markaasi la sameynin sida wargeyska saakalka uu qorayo dhegeystayaal waxaa wargeeska sidoo kale dhegeystayaal halkan uu qorayaa saako ka hadlaya dowladda ayaa markaasi sheegaysa hadda dadka beeraleyda ay soosoo saara qasabka dhegeysta mise qawaaxa waxa u taqaano waxay markaasi beeraleyda hadda sheegeen in lacagtooda heli doonaan waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay in lacag ay dowladda markaasi ku leedahay warshadaha sukarta soo saaray gobolka galbeedka dalka ilaa ay lacag gaaraysa boqol iyo toddoba iyo toban bilyan oo deyn ah oo dowladda markaasi ay ku leedahay ayaa hadda markaasi dib eegis lagu sameyn doonaa dib ayaa loo egi doonaa sidoo kale si ay markaas ay mar kale waxsoo saar dhanka sukarta u sameeyaan maanta ay kulan markaas yeelan doonaan dhegeystayaal shakhsiyaadka markaas ku kulmay ama ku kulmay halkan oo nairobi sidoo kale ka hadli doona processka iyo waxyaalaha markaas dib ay arrintan usoo noqon karayso mise dib lagu soo celin karo hanaankii horshadaha galbeedka dalka dhegeystayaal ay soo saari jiray sukarta taasoo hadda in badan muran baxoogan markaasi ka taagnay dhegeystayaal iyo weliba in fadeexado iyo lacagis doomarina ay horaanba ka taagnay dhegeystayaal madaxweynaha galbeedka markaasi ku subnaa ka hore intay markaasi shirarkan hadda wadanka ka socda ama siday dabcan soo gabagabeeyay arbacadii climate waa isbedelka cimilada ka hor wuxuu galbeedka ku sugnaa sidoo kale wuxuu ka hadlay dhibaatada iyo xaaladaha sidoo kale tilaabo laga qaadan shaqs waliba waxauna sheegay hadda in gacanta lagu dhigi doono cid waliba markaasi ka dambeysay dhibaato iyo burburka wax soo saarka golba dhigeysta dalka iyo weliba galbeedka dalka kuwaas uu sheegay in khiyaano xoogan lagu hayay warshadaha sidoo kalena dadka beeraleyda oo markaasi soo saari jiray qawaxa ama qasabka dhegeystayaal wargeyska ayaa bogiisa lixaad iyo toddobaad ee saaka faahfaahin kaga bixina kaga qoray wargeyska the standard dhegeystayaal wargeyska wuxuu sidoo kale halkan dhegeystayaal uu ka hadlayaa waxaa wargeyska halkan uu ka hadlaya dhegeystayaal gabana waa gabana waa gabanarada dhegeystayaal galb- waa gabanarada dalka dhegeystayaal kuwaasoo hadal lagu haysto in si sharci darro ah ay is- iskaga qortaan shaqaalooyinka ama shaqaalaha oo weliba kuwa qoysaskooda hoose dhegeysta sida wargeyska saaka halkan uu tilmaamayo wargeyska boggiisa koob iyo tobanaad wuxuu halkan qoraya saaka wuxuu leeyahay gabanayaasha ayaa markaasi shaqaaleysinaya inta shaq- shaqa- waa shaqsiyaad markaasi gaar u ah ama gooni u ah dhegeystayaal kuwaasoo tirada markaasi ka badan lacag aad u tiro badanna markaasi ka qaadanaya gabana dhegeysta xafiiska gabanaha dhegeystayaal waxaad markaasi la limid gareeya ama la yareeya dhegeystayaal qof waliba waxa uu markaasi qaadan karo ama gabanaha dhegeystayaal wuxuu markaasi bixin kara dhegeystayaal iyadoo tan ay ku- lacagta ay shaqaalaha markaasi uu qoranayo uu ku bixinayo lacagta dadweynaha waxaa lagu hadda leeyahay ama uu markaas lagu sheegay inay tahay mid illegal employees ah dhegeystayaal ama ay tahay mid markaasi sharci darro ah shaqaalaha markaasi la qorayo guddiga la dagaalanka musuq maasuq ah ee kuwa loo yaqaan e a c c ayaa warbixin markaasi soo saaray shalayto lagana digaya in arrintan markaasi ka wantuwaan sidoo kale baaritaano xoogan loogu sameyn doono waa digniin xoogan oo loo diray in markaasi ka wantuwaan shaqaalaha faraha badan ee gabanaha keligiisu qoranayo ee kamid ahayd qeybta la talinta qof qof markaasi la socdo qofka markaasi guriga u joogo iyo dadka faraha badan ee baabuurta la socdo iyo weliba kuwa markaasi la taliyayaasha ah tira tira markaasi aada u tiro badan ayaa markaas la sheegay in uu markaasi gabanaha uu leeyahay kuwaasoo sooska ama lacagaha ay markaasi ka baxayso khasnada countiga dhegeystayaal kuna sheegtay inay tiro ay badan tahay markaas inaan loo ogoleen gabanaha laga doonaya wax waliba inuu halhal u ka dhigto si markaasi howlaha ay u fudoodaan oo haddana laga doonayo inay taasi ka- kaga baxaan kana waadowaan dhegeystayaal oo mar kale la ogolaan doona dhegeystayaal iyadoo sheegeen guddiga ee, dabcan waa guddiga gunoyinka iyo mushaaraha dalka ee e r c e r c kuwa loo yaqaana dhegeystayaal in hadda sheegeen in baaritaano iyo lacagahaasi ay ku sheegeen inay aada u baxdo sidoo kalena khasnada ee ka baxda kountiyada gasha dhegeystayaal shakhsiyaadka kale ee markaasi la shaqeeyo do- ee gabanaha dhegeystayaal hadda waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid sharci darra ah shaqaalaha dhegeysta ee gabanaha uu wato saaxiibayaal idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan saaxiibayaal weli star f m codka gobolka qoybari saaxiibayaal waa xubinta wargeysada ayaan weli ku guda jirnaa kagana hadlayna dhegeystayaal waxyaalihii ugu dambeeyey dhegeystayaal haddaba shirkii soo gabagaboobay ee isbedelka cimilada maxaa u dambeeyay dhegeystayaal maxaana laga hadlay africa agenda that was left out of climate change waa dabcan climate summit waa kulankii markaasi saddexda maalmood ee socday kana eh, dabcan saddexda isniintii afarti oo afartii ilaa iyo lixdii ku egtay dhegeystayaal oo madax a- afrika eh, tiro badan ee kasoo qayb ee kasoo qaybgaleen wargeyska wuxuu boggiisa tobnaad iyo koobitanaad wuxuu ka qoraya qol waxyaalaha markaasi afrika hadda uu ku reebayo iyo waxyaalaha markaasi ka dhalan kara dhegeystayaal iyadoo aan looga hadlay bal isbedelka iyo waxyaalaha markaasi ka dhashay isbe- why climate induced conflict are threatening global stability dhegeystayaal waxaa qoraya dhegeystayaal ama qorayba dhegeystayaal ama looga ha- siyaabo kala duwan oo looga hadlay dhibkaatada iyo xaaladaha markaasi ka dhashay dhanka caafimaad darada iyo- ama caafimaadka dhegeystayaal ama of- looga diiday dhegeysta dhibaatada iyo ex- ee dabcan sida expertka ama dadka oo khibrooyinka markaasi ka falado ku sheegeen waxyaalaha laga had- laga dhaxlayo waxaa sidoo kale kamid a dhegeystayaal hay-adaha qaramada midoobay sida H- W- waa w h o qaybta markaasi caafimaadka u qaabilsan inay markaasi hadda ku sheegtay in mosquito bo- oo, ah, dabcan waa malaariyada ee duumada dhegeystayaal inay markaasi qeyb ka tahay isbedelka cimilada oo sidoo kale hadda ay kala tahay xaalada markaasi sii kordhayso malaariyada dhibaato xoogan ay ku hayso iyo sidoo kale qandhada malaariyada wadato sidoo kale di- ee- ay dishay afrika iyo kenyaba intooda badan malawi ayaa hadda wadamada markaasi intooda badan ugu badan ay falaadaha waa falaari dhegeystayaal ama daadadka ay ka- sidoo kale kamid tahay taasoo ku sheegeen inay tahay xaaladaha iyo weliba si- si- waa xaaladaha iyo siyaabaha kala duwan ee saameynta ugu imaatay dhanka caafimaad darada ee uu- ee keentay isbedelka cimilada laakiin hadda khubarada waxay sidoo kale ka hadleen bal arrintan qaabta markaasi ama qaabka sidoo kale sida xoogan uga qaab qaadatay dhanka caafimaadka ee qaaradda ee markaasi leh africa climate summit markaasi lagu diir ee sida weyn lo- dabcan diiradda loogu saarin sidoo kalena u diiday habkan in wax markaasi loo qabto afrika oo sidoo kale markaasi dhexashay lacag aad u tiro badan ee intay markaasi socotay ballanqaaday iyo boo markaas iskugu jiro ay ku- ay kaga helayeen inta sh- ay socdeen inkastoo laakiin lacagahaasi weli ay ku ay yihiin kuwa ballanqaad ah weli aan sidoo kale soo dhicin laakiin waxay afrika markale dalbanaysa lacag aad u tiro badan ee trillion ah oo markaas wax looga qaban karo isbedelka dhanka cimilada data oo markaas iyadana soo saaray intii u dhexeysay labada kun laba iyo labaatanka ilaa iyo labada kun koob iyo labaatanka waxaa lagu ogaaday tiro markaas caruur aada u tiro badan in dhibaato ay kasoo gaarto sidoo warbixinta ay kusoo saartay hay-adda qaramada midoobay ee qaybta markaas caruurta u qaabilsanay zifta children iyo sidoo kale unicef ilaa iyo boqol iyo sideetan waa boqol iyo sideetan iyo toddoba kun oo caruur ah kenyaan ah ayaa markaasi barakac ah ku imaaday ama displace markaasi ku imaatay ama ku keenay isbedelka cimilada dhegeystayaal sida laga soo xigtay waxaa hay-adaha qaramada midoobay waxay tan eeda noqonaysaa dhibaatada iyo xaaladaha markaasi ku reebi karto sidoo kale nolosha waa nolosha ee xerooyinka waa xerooyinka qaxootiyada dhegeystayaal sida kaakuma ay sidoo kale xoryaha qaxootiyada dhadhaab waxyaala fara badan intooda badan ay markaasi kala kulmaan dhegeystayaal marka loo fiiriyo dhibaatada iyo xaaladaha caruurta intooda badan ee ka dhalan karto dhegeystayaal waxaa kamid a dhegeystayaal warbixinta afar county oo laga sheegay afar county oo la sheegay oo hadda warbixinta ay kaga hadashay inay tahay meelaha markaas ugu sare ee hadda qeyb dabcan inta badan lasoo inta badan warbixinta qeyb ka tahay lasoo saaray waxaa kamid ah afar county sida gaarisa isiolo barsaabi turkana waa meelaha hadda cimilada ee aada ugu aada markaas isku badbadasho sidoo kale ugu kulaalka badan marka loo fiiriyo kuleelada dhegeystayaal waxaa hadda markaasi kaga digan xaaladan inay caruurta sidoo kale kusii noolaan karin dhibaatooyinka iyo xaaladaha isbedelka ku imaanayo taasoo hadda laga duulayo sidii wax looga qaban karo loogana yareyn karo dhegeystayaal warbixinada isbedelka cimilada oo saddex maalmood ka socotay nairobi dhegeystayaal qadka telefoonka saaxiibada ansiya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta idaacadda star fm codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan ku mahadsantiin la socodka dhegeysta xulashada star f m codka gobolka qoybar waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta lasuux wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan iso walba inoo dhegeysanaysaan ku mahadsantiin saaxiibka qadka telefoonka ku jiraan siinaya balsaanka siduu kusoo kacay kuwaa baristay walaal soo dhow subax wanaagsan subax lamid ah hayo salaamaya walaal
aadaan ku salaamaya yuusuf bakad Shukran.
magaciga waa cabdifataax xiriir bersagaal waxaan ku sugan xerada qaxootiga dhexley ka waran
walaal isku socodka gaadiidka amniga waxbarashada inkastoo maanta diiniga uu jirin iskuullada waa loo dareeray walaal halkaan ku suganahay aad bay cawbarigeeda okay u tahay magrad aada iyo aada marka hadalhayntana aad bay iskaga fara badan tahay marka dhammaan dhegeystayaasha saaligana waxaan leeyahay jimco wanaagsan adigana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay jimco wanaagsan shukran walaal marka caalamul islaam nabad allah ka dhigo aad baan ku salaam maasin walaale sidoo kale ku salaamaya saaxiibkaas u mahadsan yahay star f m soo dhowo waalaykum salaam السلام walaale عليكم ورحمة الله وبركاته waalaykum salaam walaale soo dhowow
ايشيو يا ولال Eeshiyo.
أنا الحمد لله haye
waan iska roon yahay hadda wax dhib ama jiro waan iska fiican yahay ana walaal isoo faakacay ilmihii isguulaha way aadeen walaal waan iska fiicannaha alxamdulilah waan iska roonnaha yusufow aada iyo aad aad shukran subax la mid eh eshiya markaasi bangal star f m soo dhow walaale asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu bakado waan ku salaamo axmed axmed xasan waxaa reera jooga axmedow xaga dheere ka waran walaal aad baa loo fiican alxamdulilah wax dhib ma jiro Mhm.
ku socodka gaadiidkii alxamdulilah wax hadda laqaalacaalay ma jiro meesha maarnoodan ku caabarinay hadday biyo noqoto hadday gaadiidka hadday noqoto hadday maaragtay iskoolii noqdaan aad iyo aad baa loo wacan yahay maadaama hadda xaafadda aan ka bixin wax hadda dhib maaragtay lasoo teginayo ma jiro waana ku salaam saaxiibkay shaqana ku wanaato shukran saaxib aad baa umahadsan tahay star f m subax wanaagsan soo dhow walaale magacaaga waalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu cabdulaahi jangame ka waran haye haye shukran walaale inkastoo codkiisu aada u hooseeya cabdulaahi jangamo ee xigaha kale qadka telefoonka
اه السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu وبرنامج مديرة barni mandheera ka waran ما شاء الله والله انت وعيال وفي عنا 11 جرتو haye
ما شاء الله 21 جرتو برشلونة الواحد والبلاد دراري ما دول وعنده بسوء جيرين والسلام يعني بنتاك دمان shukran walaale waan kaa qaadnay star f m xigaha kale soo dhow walaale wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu shukran walaale ka waran mandheera mhm
inta dhimatay allah u naxariista inti noolna nabad iyo kalsooni iyo fahmo allaha siiya aamiin
الحمد لله المصطفى وان كسر النبي دمان دغيستayaalka madheera saaji xaaladeeda wax weyn aad qabti kama jireen aa waxaynta oo kale alxamdulilah nimaa ilaahay barwaaqa lagu waadari
Shuk- aad baa umahadsantaha walaala shukran mahadsanid kooxmahay dhegeystahaasi xigaa kale qadka telefoonkan sina eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin dhegeystayaal ku mahadsantihiin dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyibari qadka telefoonka kalaan siinaya star f m soo dhow walaala magacaaga wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu star f m subax wanaagsan soo dhowow walaala ma maqlaysaa halo madheeraan jooga aadan cabdullaahi magacayga ka waran mandheera
alxamdulilah intaan maqlay oo hadda aan ka warqabo wax qayle ma maqal wax qallaasana ma maqal ilaahay baa mahad iskale mahadda alla ay sugnaatay waa jimca jimca jeley allah ma garad haye
marka jimca laisku diyaarinahaya iskuulahan baa jira ma eh, ma jira diinni ma jire mhm
ummadda soomaaliyeed haddii la meel ay joogsada nabadda ha ku dadaasho nabad baan dhaasna loogu leh aad iyo aad aad iyo aad shukran no stress star f m subax wanaagsan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maama xakiima xagdheere xakiimooy xagadheere ka waran alxamdulilah waan fiicannaha dhibna jiro haye
iyana iskuulka way aadeen waan ka fiicannaha nabad wey waa la canjeera karsanaya
aa canjeeraan dad hayaa saaka jikadan ku jira weli kamaad bixin
maya aad baa mahadsan tahay
alxamdulilah xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow kacumay saaxiibkaasi qadka telefoonka ka baxay kan kalean siiyo dhegeystayaal warkii sideedii subaxnimaad maqli doontana hadduu eebaha intaas yar waqtigaas yar uu nafta inagu simo dhegeysta walaal soo dhowow
halo yuusuf waa sucaad magaalada mandheera sucaad soo dhow walaale
aan dhawaa walaal mandheere ka waran nabad ayaan kuwaa berisanay kuwaa berisanay intaan ka war harina hadda waa iska nabad waan fiican nahay mhm
marka shixshixa waa iska jirtaa nabad allah ha keeno taas waa laga baxayaa dhib ma laha aad iyo aad
marka inta dhimatay ilaaha u naxariisto inta xanuunsan oo bukaanka ana allah ha caafiya ayaan leey adna waxaan kuleeyahay jimco wanaagsan oo wacan ayaan kuleeya yuusuf shukran sucaad star f m subax wanaagsan soo dhowow waa tahay xigaha kale qadka telefoonkan siiyo dhegeystayaal star f m subax wanaagsan
asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
aad baan kuu salaamaya yuusuf bakar saaxib sar شكرا
cabdullahi mdheer anaga من ديرك ورا عبد الله
aad iyo aad saaxib sar waa intaan ka warqabo si fiican baa loo wagbaras waxba balaayo wax buuqa ma jira ma garas كدنكه من ديرا
hadda waxaan ku sugnahay bartamaha magaalada baasbaad meel la yidhahan ku sugan ma garas حافظي واي مرك بس حافظ بو كبحاي مقالده
waa bartamaha xaafadda waa garanaya reer madheera waa garanaya waa caan waa magaalada bartameed waa baasbaad la yidhahan ma garas دي انا قرنين وين اشك سومان
ha waa xaafad xaafad township waa saaxib تاونشيب اوكي تاونشيب كورن دقاقه ساكا
aad iyo aad saaxib sar waa intaan ka warqabo waxba balaayo wax buuqa ma jiraan soomaali waxay ku mahday waa dhul oo wax jira lama ogaa ma ay ku mahday ma garas هي laakiin aan hadda intaan ka warqabo waxaa waaye waa magaalada waa ay kala socotaa jawigu waa degan yahay wax walba ilaahay ugu talagalay ay u kala socdaan ma garas وها صح dadku way socotageen alxamdulilah marka waxaan halkan ka salaamayaa on subax wanaagsan kale dhammaan idaacadda staa f ee muuriyaasheeda iyo rag iyo dumarba way salaamaya macal maamulka ma garat شكرا صاحب عبد الله سنتاي عبد الله دغيسا سماسيه خيغا كلا قد تليفون كان صح ونكسن سودو كاقا ولا له سودو cumar tanaarifa walaal عمر تناريفا كورن aad iyo aad waa loo wafa alxamdulilah walaal intaan ka warqabno هي nabadii barwaaqa alxamdulilah ilaah mahad leh صح
dad fiican wax laa waa wax dhibma lehe اها
erlentan kaliya way iska badan tahay اها
waxaan hadalnay kawantiyaanka lagu kawantiyaanka lagu daraya kala leeho اها
yaan ka warhay yaan ah, hadalhaynaa dee nonta inaynu kaantahay noolagu dar waan jeclaan lahay meesha hadda هي haa walaal waana ku salaam salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ستار اف ام سو دhowow
helo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalkii yuusuf xaa kule asaa wacan wanaagsan aroortii kuna koorna walaal ugu qaalintaanja شكرا مقعة magac najax waaye kaantiga mandheera kaala ku xariiraya قورا
maasha allah alxamdulilah kasta allah subxaana watacaala ugu tirgeliya najaanja هيا dhammaan iyo dhegeystayaasha dhammaan wariyaasha way koo iskuwa doon all muslim meel walba jooga xaale asaa wacan wanaagsan aad baa kuu talaaba walaal qaalisaqo wanaagsan شكرا نجاح ماسنتا جودا سير إيه من ديرا حقاك لقدك تلفونك ستار اف ام سو دhowow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
xagar jibril xuseen زينو سو دhow صاحب
صاحب معه وانكو فيعنا الحمد لله haye ka waran xagar jareer saaka
حلب جرير ساكا أما يقول حمد إيغو هي.
الحمد الشيخ الملك رب العالمين أريها وإسكذا طريقسان هيا بيجي يا وحوا كوير ليلو بناني بيجي أوسا ساسلال وقاري البويت واحد يجي كود دونتار صح
نا أنت تذكر لي واحد ماشي بالضبط لما لو ماشي لما لو لكن كذا وذكر ولو فيه الحلقة لو هاي محسن دولة شكراً.
قفلها ونويل وإحنا عسوقها الله يعني سميشها صعوبة لهم وأنسكتي أنا أبا والحمد لله aad رب العالمين umaadsantaa insha allah biyo la-aantaasna waa laga baxaya waana la heli doonaa biyo insha allah ilaa idinkiis xigaa qadka telefoonka soo dhowow hello السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
شادي ashadiin ka waran
الحمد لله نور الموابرس نحو المسيح الله وطلق لي سعب الحمد لله haye نعم مع السكرة وقوف عن عليهم والسلام shukr walaal oo kaa qaaday ninkaas Ash- ashadiin iga soo wacay xigaa kale qadka telefoonka asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaale soo dhowow
waan dhawey walaala waa ruqyana aniga joogtee haa ruqyoyn aniga ka waran
Aa, maasha allah alxamdulilah nimcatu rabbi ilaahay mahadle xoolihii way dareereen
wala way dareereen maasha allah maasha allah anigii maxaa laleeyihi
aniga nabad maan la hadalay walaala nabadgelyo alla allaha na siiyo aad u maadsantaha ruqyo u maadsantaha gabadha qadka telefoonka xigaha u dambe star f m suwax wanaagsan Hello, assalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu maasanta gabadhaasi ayadana qadka ka baxday kan u dambaan siiyo star f m suwax wanaagsan
السلام عليكم يوسف بكر wacalaykum asalaam walaale magacaaga
رشيد ابراهيم بمواني heshiidow ka waran bubwani نبض بان قاوانا ولا سعية عاد بان لو- نبض لو قاوانا ولا سوكا قاعي مهم.
كل والله دراري مهم.
نور بشغل يسوى عادي مهم.
حالي الفوب يربى لهلي مهم.
نبض بان شغلين وانكو كلامي عادي يو شوف.
حمد جري يو داير محمود دغانو aad baa maadsantaha saaxiib dhegeysansiga qadka telefoonka saaxiib yaa loo damiray ahlan wasahlan waraxaban bikum salaam ullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiin ku maadsantii la socodka dhegeysiga xulashada saaxiibada ku sugan nairobi iyo nawaaxigeeda waxay naga dhegeysanayaan hal ir- waa hal ibar shan dhibic sagaal umbaasna waa hal ibar saddex dhibic shan dhegeystayaal gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiga tanariba masalaani dhegeysan waxay naga dhegeysanayaan eh, sagaashan iyo toddoba dhibic hal jeer iyo habasweyne waa sagaashan iyo toddoba dhibic saddex dhegeysan mandheera baled xaawasuufta baniisa raamu lafey waa sagaashan iyo toddoba dhibic waa sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhegeystayaal muqdisho waa sagaashan iyo toddoba dhibic eber isiyelo balaanbala meeru madoogaashina waa sagaashan waa hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal marsaabid mooyaale iyo dhankaas etoobiya qaybteedana waa sideetan toddoba dhibic toddoba dhegeystayaal www star fm co k applicationka abka idaacadda star fm waa soo dejisan kartaa dhegeystayaal halkaas aad kala socon kartaan barnaamijyada sida tooska live-ka idaacadda bar- ee dabcan oga baxo barnaamijyada iyo wararka dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal sida caadada inoo ah dhegeystayaal waxaan barnaamijyada maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha aan ku eegna xaaladaha guud ee dhegeystayaal ee barnaamijyada waa dhegeystayaal waxyaalaha markaas intooda badan laga hadlo sidoo kale ugu hadal heynta badan ay ka taagan dhegeystayaal waxaan soo dhegeysanay dhegeystayaal isniintii arrimaha isbedelka cimilada ee markaasi shirka kaga furmay een dabcan nairobi waana markii ugu horeysay dhegeystayaal iyadoo dabcan tan ugu weyn ee ka dhici doonto waa cop 28 dhegeystayaal december ee sanadkan isku taga imaaraadka carabta dhegeystayaal haddaba waxyaalo fara badan ayaa markaasi ka soo baxeen isla sidoo kale arbacadii arrimahaas ayaan sidoo kale ka go- dabcan kaga hadalnay oo sidoo kale diiradda ku saaraynay isla isbedelka cimilada maanta sidoo kale haddaba ma jirto gobolka waqooyi bari arrintan isbedelka cimilada cid markaas u ololeyso cid markaasi kaga hadasho cid sidoo kale waxyaalaha markaasi hadda dunida markaasi saameynta dhibaatada gobolka ku keynsay dhegeystayaal ma jirtaa kaga hadlayso marka laga hadlayo isbedelka cimilada maxaa keenaa maxay ku imaadaan maxaana sidoo kale waxyaalaha ugu weyn sidoo kale soomaalida iyo gobolka waqooyi bari aysan fahamsaneyn ee jira laakiin kuleelada faraha badan ee hadda gobolka waqooyi bari ka jira ma tahay mid ayada markaasi hadda isbedelkan cimilada markaasi ku keentay maxaana looga bixi karaa maxaa keenaa iyo maxaa looga baxaa maxay tahay dhegeystayaal biyaha dhegeystayaal ee gobolka ay isticmaalaan isbedelka saameyn ma ku keeni kartaa geedaha tallaalkooda ayagana qayb waa qaybtee marka mase nidaamkee oo- looga ciyaari karaa dhegeystayaal dadka deegaanka sidee loo abuuraa haddii in- inkastoo dadka gobolka waqooyi bari mararka badan ay ku oranayaan maxaa la abuuraya oo la beeraya haddiiba markaasi la helaynin biyo haddaba maxay tahay geedaha markaasi sidoo kale xoolaha ay sidoo kale ay cuni karin laakiin dadkana wax u tar- wax tar u lo- u noqon kara sidoo kalena ay keeni karto ama soo jeedi karaan dhegeystayaal roobabka sida mararka qaar eh, intoodaba dadka khubarada markaasi deegaanka intooda badan ay sheegaan stuudiyaha dhegeystayaal labaad waxaa ku sugan eh, burhaanudiin maxamuud dhegeystayaal ee ka socdo Mazing- waa mazingira alliance dhegeystayaal waa in markaas wax bartay dhegeystayaal wuxuu markaas wataa bacelaga waa natural resource management dhegeysta lix sana ayuu takhasuskiisa markaas arrimahan uu ku jira dhegeystayaal waxayna markaasi hadda ay abuureen mase uu abuuray ama ay mazingira ay abuurtay dhegeystayaal waa tiro geeda ah gaarayso ilaa iyo toban kun oo geeda ah dhegeystayaal waxaasoo dhan faahfaahintaas oo dhan dhegeystayaal nuurdiin waa dabcan burhaanudiin ayaa noo faahfaahin doonaa bal mazingira waxay tahay iyo weliba sida kaalinta deegaanka markaas ay ka qaadan karto dhegeysta isbedelka waxyaalaha looga fadhiyo iyo sidoo kale waxaa badan ayaan ka weydiin doonaa nwaa burhaanudiin dhegeystayaal bal shirkii ka socday nairobi shirarka dabcan caalimiga waa shirarka markaasi halkan kaga socday ee k i c c goobjoog ayuu ka ahaa dhegeystayaal bal afrika maxaa oga baxay maxay ka barteen maxaa looga fadhiya maxay dalbadeen waxaasoo dhan asagaa sidoo kale noo qaada dhegi doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha idma dhegeystayaal markan martidaan si toos waadaya dhegeystayaal ibar toddoba ibar laba saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan dhegeystayaal adigana aragtidaada fikirkaada su-aashaadana qaybta dambe ayaan fursada kuu siin doonaa dhegeystayaal haddii aanba kaa gaarno ee su-aalaha markaas intaasi inkastoo su-aalaha ayba tiro badan yihiin dhegeystayaal laakiin fursadda adigana waa lagu siin doonaa ilaa iyo saddex iyo laba dhegeysta uma heli doonaan fursadda wixii aragtay ah tusaale iyo weliba horka gobolka qeybari ma fahamsan yihiin dhegeystayaal isbedelka cimilada mar weliba laga hadlo dhegeystayaal deegaanka waxaasoo dhan dhegeystayaal aniga iyo adigaba faahfaahin ayaan u baahannahay laakiin shaksi waxaasoo dhan fahamsan ayaa stuudiyaha labaad dhegeystayaal ku sugan oo noo faahfaahin doonaa burhaanudiin soo dhowoan ku salaamaya subax wanaagsan saaxiib waana ku mahadsantahay sida wanaagsan aad noo soo qaabishay sida wanaagsan aad markaasi aad doonayso inaad noogu faahfaahiso noogu qaadanayto waxyaalaha badan inta badan dhegeystayaasha ay raadinayaan ayna doonayaan inay wax badan ogaadaan soo dhowo burhaanudiin
waa dhowahay bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan kuu mahadnaqayaa adiga iyo maamulka star f m oo saaka igu soo dhaweeyey stuudiyaha waa mahadsantihiin magacayga waa burhaanudiin maxamuud sidaa hore u sheegtay waxaan ahay asaasaha iyo hormuudka hay-ad la dhaha mazingira alliance mazingira alliance waa hay-ad ku taalla magaalada mandheera oona ka howlgasha deegaanka ismaamulka mandheera county waxaan qabanaa arrimo badan oo looga hortagaya isbeddelka cimilada waxaa ka mid ah tallaalka geedaha wacyigelin bulsho tababaro iyo maxaa la dhahaa dhiiragelin aan u qabanno dadka ee ku howlan arrimahan mideeda kale arrintan isbeddelka cimilada waa arrin beryahan dambe aada looga hadla sida aad sheegtay isbuucan magaalada nairobi waxaa ka jiray shir caalami ah oo qabsadeen madaxda dowladaha afrika waana markii ugu horreysay oo madaxda dowladaha afrika ay isugu imaadeen shir looga hadlaya arrintan keliya
waa tahay burhaanudiin aad baad umaasan tahay afrika waan u imaan doonaa dhegeystayaal laakiin markan bal aan wax badan aan ka ogaano bal mazingira alliance waa mid aad aas-aastay burhaanudiin laakiin markan bal aan ogaano maxaa kugu dheliyay horta marka hore inaad aas-aasto mazingira alliance maxayna ereygaas aad usoo qaato mazingira bal faahfaahin kooban naga sii gobolkan horta ma ka jirtaa markay imaato arrimaha deegaanka in wax laga qabto waxaa sidoo kale soo hadal qaatay wacyigelinta yaa laga wacyigelinayaa deegaanka maxaa looga wacyigelinayaa maxay tahay wacyigelintana aad inta badan samaysaan tababaro ayaa sheegtay maxay tahay tababaro iyagana bal soo dhow haye
mazingira alliance waxaa waaye community based organization waa maamul waa urur ay leeyihiin communitiga waxaa waagi markii aan jaamacadda soo bogay ayaa waxaan dib ugu noqday mandera marka xaaladii aan qiimeeyey markaan qiimeeyey waxaan iskaashanay dhalinyaro aan isku fikirnahay oo iyagana cilmi barteen oo arrimahana ku baraarugsan markii aan fariisanay waa tashanay waxaan dhahnay haddee sidaan xal maahan say wax isku bedeli karaan seena wax loogu qaban karaa marka markaa kaligaa aa socotid oo magac ahaan hal qof shaqsi aa ku socotid sideeda badan waxba lagaama dhegeysanaya laakiin markii aad tahay qof xafiis lah diiwaangashan maxaa la dhihi jiray dowladda ka warqabto ee nin walba ka warqaba haddii markaad soo fariisato madasha ee go-aamada lagu gaaro Sax.
sideeda badan waa lagu dhageysan Mhm.
marka waxaan rajista garaynay sanadka labada kun toban iyo sagaalka markuu ahaa hay-ad la dhahaa mazingira alliance Mhm.
waa rajista garaynay marka waxaan bilownay ee, waxa la dhaha iskaashi horta inaan isu keenno ee, waxaan la yidhahda stakeholders Mhm.
dadka si toosa ee u qusaysa arrintan ee, waxaa ka mid eh, ee, wasaaradda deegaanka ee countiga wasaaradda deegaanka ee dowladda ko- ee, kore dowladda dhexa ee, waxaa ka mid ah ee, qoladan ee, nema ee, qoladan geedaha Kenya- k f s Mhm.
dadkaas dhan baa unsu keenay Mhm.
markaasaa markaan dadkaas dhan aan unsu keenay yaa waxaan dhahnay haddii horta magaaladan ee, wax badan oo lagu baraarugsan yahay ma leh Mhm.
ee, kalendarka adduunka Mhm.
waxaa ka jira maalin wacyiman maalinta deegaanka Mhm.
world environment day Mhm.
waa shanta bisha juun sanad walba Mhm.
ee, mandheera weligeed lagama qabanin Mhm.
iyadoo laga qabanin markaas Mhm.
yaa waxaan kow ka bilaabna horta inaan u ololayna arrintaas waa xasuustaa sanadka labada kun toban iyo sagaalkii Mhm.
iyo toban iyo sideedkii labadaba mazingira alliance iyo annagoo kaashanayna ee, qolo kaloo la yidhaahaa mujtamac Mhm.
water resource users Mhm.
ee, uu hogaaminayo macalin la dhahaa ee, macalin bidaamo Mhm.
yaa uu isu nimid waa qabanay Mhm.
markaan qabanay ee, labada kun labaatankii countiga anugu soo biirtay iyo dad kale anugu soo biiray marka hadda waxay noqotay horto arrin la qabtaa sanad walba Mhm.
laakiin fikradda iyo abaabulkeeda ugu horreeyay annagaa iska leheen Mhm.
inay dadka ay ku baraarugaan inay dowladda ku baraarugto Mhm.
inay maalmahaas la qabto Mhm.
waxaa kale ee, oon ee, wacyigelinta dadka iyagoo wixii og haddana bini aadan waayo waxay rabaan in loogu celceliyo Mhm.
iyo in loo sheego laha ee, arrintan iska jirasaan ee, dadka waa ogyihiin kulaylka wuu siyaaday sidii maaha laakiinse dad iswarsana war kulaylka muxuu u siyaaday waa tahay waxaan maxaan ku leenahay iyo waxaan maxaan ka geysanay iyo maxaan ka qaban karnaa Waa tahay.
isdhaysa ma leh burhaanudiin een, wacyigelintaad een, hadda ka hadlaysaa wacyigelintan eh, dadka intooda badan waxaa laga yaabaa in siyaabo kala duwan ay u fahmaan laakiin wacyigelintan hadda t- aan diiradda saarayno mise aan ka hadlayno waa tan deegaanka Een, qaar ayaa laga yaabaa een, eh, markii laga hadlayo wacyigelin dadka caafimaad in laga hadlayo waxyaala kale laga hadlayo laakiin tan deegaanka waay marka inaga maxaa ka wacyigelinaysaan deegaankan oo dadka aad u sheegaysaan oo dadka sidoo kale aysan ogeen maxaad maxay tahay waxaan u sheegaynaa horta kow ee, qofkan adiga nafsiyan Mhm.
deegaankan ma dhibaataad ku haysaa horta mase faa'iidaad ku haysaa haye Ee, qashinkaad adiga isticmaashid Mhm.
qashinkaaga Mhm.
halkuu ku dambeeya Mhm.
ma iswarsatay caagad baa biyo ku cabtay markaa biyo ku cabtay waa iska turtay Mhm.
waa ka socotay Mhm.
shaqadaasay u taalla qashinkaas caagadaas yaa- oo adiga aad wax ku cabtay waa tuurtay yaad ka sugay inuu qaado Mhm.
Ee, waxaa kaloo jirto geedaa la guraaya Mhm.
inaan dadka dhahna geedahan la guraaya hala joojiyo Mhm.
Ee, in at least alternative wax kale haddii ee, dhuxushan laiska dhaafo haddii laga maarmo laiska dhaafo Mhm.
ee, wax kale dabka lagu shito Ee, mideeda kale waxaa dadka laga wacyigelinayaa ee, laga yaabaa gurigaada inuu koronto leeyahay nalkii aa iska shidid maalinta dhanuu iska shidnaa mana loo baahno yes waa awoodaa inaa korontadaas lacagteeda iska bixisid Mhm.
haa adigu waa awoodaa Mhm.
laakiin haddaa adiga isticmaalkaada aad kontarooli lahayd laga yaabaa qof kale inay gaarto maxaa yeele resourcekan sidiisa badanba ee, resource ahaantiisa aada u yaryahay marka waxaa la rabaa dadka in la gaarsiiyo iyo in la gaarsiin karo marka qofka kow waxaan ka wacyigelinaa bal nafsadiisa iyo noloshiisa ma dhibuu deegaanka ku hayaa Mhm.
mise faa'iiduu ku hayaa waa tahay deegaanka markaan u imaano deegaankan een, waxaa hadda sheegtay soo hadal qaaday qashinka ee qashinkii dadkii markay ay soo qubaan mise guryo ay ka soo saaraan banaanada lagu soo daa mise meelaha shubabka lagu soo shubo een, maxaa ka dhalanaya see u saameynaysa marka isbeddelka cimilada
kow horta qashinkan Mhm.
ee, diinteenna islaamka horta waa diin ee, iimaanka nuskiisa la yiri Mhm.
waa nadaafadda aad iyo aad
iyadoo sidii tahay Mhm.
waddankan haddaad fiirisid meesha ay muslimiinta degan yihiin Mhm.
ee, magaalooyinka waaweyn meelahay muslimiinta degan yihiin waxaa la dhahaa majengo sax meel kasto majengo kasta wadankan ku taal muslimiinaa degan meelaha kale magaalooyinkoodina waa naqaanaa waa meelaha ugu wasaqda badan waana isla dadkii laga rabay inay hormuud ka noqdaan nadaafadan iyagiaana haddana ugu wasaq badan marka kow horta wasaqdan waxaa ka dhalan kara caafimaad dara iyo cudur waxaa kaloo ka dhalanaya bey-adii iyo foolxumadii iyo meeshoo la fiirin karin waxaa ka dhalanaya qashinkan sidiisa badan siiba balastikada qashin dhuma maaha meeluu ku dambeeya qashinkan meeshuu ku dambeynayana sideeda badan waa badda roob baadii roobkii biyaha qaadi biyihii faraq buu ku dari faraqi webiguu geyn webigi intuu geyn badda qashinkan badduu geli badda markuu galo waxaan ku waxaan sharxi rabaa siduu u saameynaya cimilada sax aad iyo aad qashinkan markuu badda galo horta badda sideedaba waxay ka mid tahay meelaha nolosha adduunka ay ka soo like ecosystem aldhaa waxaan ecosystem waa wax isku xiran meelaha hadday wax saameeyaan shaqaynta ecosystemka sidiisa kale ee wax gaarsiinaysa waxaa ka mid a inay baddaas wax gaaraan markuu balastikada badda ka buuxsamo kow waxay xiraysaa noloshii meeshaas badda ka jirtay markay xirto waxay samaynaysaa leeyar koro oo biyihii biyahan waa inay qoraxda garaacdo qoraxda hadday garaacdo uun baa kacay uunkaas hawaduu geli hawadii markuu gal roob buu noqon roobaa dii ilaahay baa roobka keena waa caddahay laakiinse ilaahay adduunkan markuu sameeyey wax walba brosesu u yeelay hadda nin keligiis magaalada iska socda ma dhihi kara cunugan xalay anuu ii dhashay isagoonan broseski marin isagoonan guurgelin jamaac samaynin sagaal bilood sugin kadib ayay wixii dhacayaan yes ecosystemkan sidii camal waaye ilaahay baa maamulo balse brosesu u sameeyey broseskan sidiisa badanna bili aadan ayaa ayaa faragashta qur-aanka intaa soo jeer wuxuu kusoo celceliyaa musiibo ma dhacaysa ilaa gacmihiinaa kula imaadaan maba dhacaysaba marka wixii systemkan faragelinta ku sameeya fasaadka ku sameeya bili aadan wahay marka bili aadankana muxuu ka bilaabanayaa nin walba mas-uul waaye tan ugu horreysa mas-uul ka tahay naftaada waaye marka maanta inaa maalin jimca waayo subaxaana soo toostay inta qashin oo adig kaligaa aad adduunkan ku soo kordhisay iyo inaad ka maarmi kartid iyo meelay ku dambeeyeen bal inaad dabageli kartid inaad ka warqabtid yaa loo baahan yahay waa tahay markii qashinka la gubo maxaa dhacayaa
qashinka markii la guba waxaa dhacaya hawadu galaya wasaqdiisa iyo qiiqiisa hawaday galayaan carbon baa ka dhalanaya carbonkaas wuxuu saameeyaa waxa la yidhaha ozon ozonka waxaa waaya waxa celiyo kulaylka saa'idka ee qoraxda waxaa jira ilaahay qoraxdan toos hadday dhulkan u imaado cid ku noolaani ma leh wuxuu u sameeyey waxa la yidhaha ozon leya ozonkan wuxuu celiyaa fallaaraha qoraxda oo aadka u kulul marka mar kastoo qiiqa hawada uu galo ozonkaas wuu saameynaya wuu laciifinaya laciif buu noqon markuu noqdo laciif qoraxdii baa toos usoo maraysa marka qiiqaas qashinkaas la gubaya ka dhalanaya waxay keenaysaa saameyn ozonka u imaada ozonkana wuxuu saameyn ku yeelanayaa fallaaraha qoraxda oo toos usoo galaya samadan dhulka aan degannahay taasna waxay keenaysaa kulaylkoo ziyaada kaasoo loo yaqaano global warming global warmingka waxaa ka dhalanaya abaarahan faraha batay iyo fatahaadahan iyo jirooyinkan iyo roob la-aantan iyo dheenguudan iyo jirooyinkan faraha badan oo soo noqday iyo dhibkan faraha badan taasaa ka dhalanaysa waa tahay aad baad umaadsan tahay burhaanuddiin markan haddii qashinkii dhibaatadaasoo dhan haddii lagoyo ay ka dhalanayso haddii badda lagu shubana ama dabcan banaanada lagu daadiyana biyihii faraqi faraqi iyo sidoo kale webiyadii ay qaadayan badda ay ku shubaan dhibaato sidoo kale ay ka dhalanayso qashinka marka intee la geenayaa
qashinka horta laba noocan u kala qaadayna kow waa qashin laga maarmo sax
waa qashin ay keenaysa maxaa iga galay ama leesinimo aday kugu jirta ah ee maxaa la dhahaa haddaad samaysatid ee buraashad aad biyo ku qaadan kartid Mhm.
waxaad ka maarmaysaa inaad mar walba gadatid biyo caag ah صح caaggii aad keenaysaa yaraanaya Mhm.
haddii aad cunto kugu filan karsatid waxay keenaysaa inaad cuntadaas wada cuntid waxba ay kaa soo harin oo qashin lagu dara ay jirin Mhm.
Ee, taas waa kow waa Mhm.
qeybta koowaad oo qashinka aad ku kontarooli kartid صح qaybta labaad Mhm.
waxaa waaye qashinkan inaad kala saari kartid Mhm.
oo at least meel lagu rido intaad samaysid markaa kala saartid Mhm.
qashinka intiisa badan warshad dib inti loogu celiyo wax kalaa laga samayn karaa recycling recycling Mhm.
qashinka xitaa beryahan waxaa soo baxay qashin laga samaynayo ee, baadhiyada Mm.
gabdhaha ay xirtaan صح ee, maxaa la dhihi jiray caleentan ee, maxaa la qubkan mooska la tuuraayo waxaan iyo intii warshado la geeye Mhm.
waxaa laga soo saaraa parts Mhm.
ee, plastigada naftirkeeda isla warshadii soo saarta haddaa u celisid waa dib ay u isticmaalaysaa marka in isla qashinkan lagu sameeyo recycling Mhm.
isla qashinkan lagu sameeyo reusing Mhm.
ma fahamti Mhm.
marka ee, sidaas yaa qashinka lagu maarayn karaa iyo in wixii aad ka maarantid Mhm.
oo qashin ah Mhm.
banaanka aad ka martid Mhm.
ha waa tahay burandino aan isku soo laaban doonaa warkii la gaaray ee sagaalka subaxnimo een waxyaalo fara badan ayaan sii gorfeyn doonaa geedihii aad tallaasheen oo ge- meelaha kala duwan aad ku tallaasheen iyo geedaha maxay soo korinayaan maxay roobka wax u tarayaan sidee bilicda magaalada u bedeli kartaa waxaasoo dhan ayaan ka hadli doonaa sidoo kale kadibna waxaan usoo noqon doonaa gobolka waqooyi bari bal arrintan iyo saameyntan ee ay ka dhalan karto ee isbeddelka cimilada ma saameyn bay horta ku keenta ayada ayadana diiraddan ku saran kadibna waxaan usoo noqon doonaa bal afrika iyo xaaladahan isbeddelka cimilada ee burhaanudiin aad baad u mahadsan tahay dhegeysta idaacadda star fm cunto gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal markan ee, Nuur- ee, ee, burhaanudiin bal waxaa yar faahfaahin naga sidaa bal tallaalka geedaha maxay u taraysaa deegaanka iyo sidoo kale shacabka markaad fiiriso
ee, tallaalka geedaha Mhm.
waxaa waaye horta arinta ugu fudud Haye.
oo looga hortegi kara isbeddelka cimilada Mhm.
maxaa yeelay waa arin oo qof walba uu samayn karo Mhm.
waa arin ee, qofka uu gurigiisa geed ku tallaali kara ee, marka guri walba hal geed ama laba geed uu qofka ku tallaalan karo sax marka Mhm.
ee, geedaha horta niyow faa'iido badan ay leeyihiin faa'iidada ugu weyn Mhm.
oo ay keenayaan waxaa waaya inay hawadan sifeeyaan sax waa aragtay waxa gaari socda waxa warshad qiiq bixinaya waxa qashin la gubaaya waxaas dhan hawadan ay aadayaan haye waxaa loo baahan yahay marka wax ka saara Mhm.
waxa hawadaas wasaqdaas ka saari kara waa geedahan ee, waxaa kaloo geedaha sameeyaan waxay soo jiitaan roobka Mhm.
sidaan hadaabay kuu sheegay Mhm.
roobkan da-ayo waa broses Sax.
broseskan waxaa qayb ka qaata geedaha Mhm.
ee, roobkay soo jiitaan meelaha geedaha badan waa ka roob badan tahay meelaha kale Ee, geedaha waxaa kaloo ficnaan bilicda meesha meel hadday cagaar tahay Mhm.
indhehay u fiican tahay dadka way isku sawirayaan Mhm.
waa aragtay marka bilicdi iyo ee, indhaha aragtidooda iyo wixii ay u fiican tahay Ee, waxaa kaloo u fiican tahay ee, geedihii hadday bataan faa'iido badanaa laga heli waxaa laga heli ee, ee, waxaa laga samaysan kuraas baa laga samaysan sariir baa laga samaysan guryaa lagu dhisani ee, dab baa lagu shidan inaan dhahma rabo laakiin hadday bataan Mhm.
waa lagu shidan karaa ee, waxaa waxay tarayaan oo kale geedaha qaar waxay soo saaraan mira mirahaasi oo la cuni karo oo qofkii baahida ka daboolaya Mhm.
marka faa'iidooyinkaasay geedaha leeyihiin sax waa tahay laakiin inta badan een, burhaanudiino waxaa arkaysaa dadkii oo ka cabanaya marka ay arrimaha tallaalka imaad ee imaadso dadka geedaha mar waxay ku leeyihiin een, biyana lama hayo iyo mar waxay ku leeyihiin xoolihii ayaa geedaha cunayaan marka sidee looga badbaadi karaa ma jiraan geeda aan xoole cuni karin laakiin waxtarna u leh dadka biyana loo heli karo ama sidoo kale biyana aan u baahnayn
geedaha horta waxaa jiro ee, gobolka ka bixi kara Mhm.
oo khaasatan meelahan dhulkan drylands la yidhaah Mm.
sida dhulkeena nordistan geeda ka bixi karaa jiro waa dhulka qalalan haa dhulka qalalan Mhm.
Ee, ilaa adii ee, geedahan sida moringa geedkan la dhahaa Mhm.
geedkan name triga ee, geedkan oo markuu baxa aada malaynayso inuu yahay sidii dalaayad camal ama sax kan hooseed.
hoosta haa Haa.
aad iyo aad umbrelathon Aad iyo- saasa af ingiriiska lagu dhahaa Mhm.
marka geedahaasaa jiraan marka kow horta qofka hadduu ku abuuro geedihii meeshii loogu talagalay biyo badan ma galayaan Mhm.
maxaa yeele geedkan marka horeba wuxuu diyaar u ahaa inuu ku baxo meel biyo aanan ka jirin صح asaa diyaar u ahaa Mhm.
marka biyo yaraa galaya marka biyihii haddee annagii isticmaalkanagii sidaan kuu sheegayay haddaan ka warqabno geedkaas biyo uu kula isticmaalo waa u heli kartaa Mhm.
waxaa kale oo e, geedaha markii intuu geedka ka baxaaya in loo sameeyo meel xiran si e, xoolaha cuni lahaa ay Mhm.
ugu wareegtaan diir ahaan yar Ah, deer yar in loo sameeyo marka Mhm.
waa in qofka uu wakti yar geliyaa Mhm.
aday geedahan qaar e, laba mitir ay ku gaaraan saddex bilood Mhm.
saddex bilood waa, waa muddo iska yar waa hal tam school marka ninkii hadda abuuray december markii la gaaro geedkii xoolana waa ka badbaaday iskiisuuna markaas u baxa biyo saas u badanba uma baahno صح
marka e, dadka marka waa kala fiican yihiin dadaa waxaa webiga xaggiisa ay u dhow yihiin e, dadaa meelo biyo fiican haystaan marka kuwaas waxaa laga rabaa ayaga inay geedaha badiyaan si dadkii tabarta yaraa oo geedaha halhalka xaba abu e, tallaali karay ay baahidooda u kaafiyaan marka Mhm.
waa arrin waxaanaan kuu sheegaya waa ecosystem waa arrin isku xiran صح wixii aad dhankan ka samayso dhankaanay saameynteeda laga helaya Mhm. waa tahay eh, dowladda waxay sheegtay in balaayiin ay ku bixin eh, eh, dhisi doonto ama ay keeni doonto en- en, geeda ah ay talaali Yes.
doonto hadda imisaa inkastoo arrimahan ay kusoo jirtay wax badanna aad ogtahay imisaa la is oran karaa mise la is dhihi karaa way ku filanta gobolka qoybiri talaal haddii ay imaato dhanka geedaha
horta dowladdan arrimahan aaday ugu baraarugsan tahay Mhm.
Eh, madaxweynaha wuxuu sheegay inay tobanka sano ee soo socda wadanka lagu abuuri doono shan iyo toban bilyan oo geed صح
marka haddaan xisaab samayno Mhm.
shan iyo toban bilyan oo geed tobanka sano soo socda taas micnaheeda waxaa waayo at least subax walba in afar milyan oo geed la tallaalo Mhm.
si ay u gaaraan shan iyo toban shan iyo tobankaas bilyan Mhm.
marka eh, gobolka waqooyi bari shan iyo tobankaas bilyan waxaa ku filan shanta bilyan oo geed in Shan- lagu abuuro shan bilyan shan bilyan oo geed oo geed ah haa haye maxaa yeele gobolka wuxuu hayaa laba arrin صح
oo aada muhiim u ah aha
wuxuu hayaa caro fiican aha caradiisa waa fiican tahay fatayla fatayla haa Mhm.
waxaa kaluu hayaa dhul iska bannaan Mm.
dhulkan iska bannaan oo dad degneen dugaag joogin saxaraa iska ah waa in geeda lagu tallaala saye
Eh, waxaa kaloo dhulka haya qorax aha qoraxtaan muhiim waaye صح Eh, siiba eh, geedaha iyo miraha bixitaankooda qoraxda aaday ugu fiican tahay Mhm.
marka haddii shan bilyan oo geed la abuuro Mhm.
tobankan sano soo socdo Mhm.
eh, timir la abuuro Mhm.
geedahaas ka mid ah Mhm.
eh, zaytuun la abuuro Mhm.
oo dhulka iska baxa Ah.
duurku iskaga yaalaan adigoo idinkoo eh, baska adoo la socdo wajeer u socdo dhulkaas bannaan adoo maraya haddaa intii waa qadaan la gaarin lahaa la dega nin walba uu miro soo goosto oo iska cuni karo laiska cuna aha eh, lasii socdo aha arrin dhici karta waay صح
marka eh, waana arrin haddii la sameeyo aha dee dadka dhanaa meesha usoo guuri صح ah Mm.
maxaa yeele dhulka wuxuu noqon dhul isku filan eh, cuntana haysto صح eh, hawadiisiina bedeshay aha marka si- sida eh, saameynta xun Mhm.
ay dhulkan ugu keenaysa isbeddelka cimilada sidoo kale saameynta fiican waxay keenaysaa inuu dhulkii hagaago Mhm.
ha Ah.
waa labada dhinac صح sax aad iyo aad aad buu mahadsan yahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baa dhegeysanaysaan saaxib yaal burhaanudiin maxamuud ayaa dhegeystal barnaamijka saaka marti inoogu ah dhegeystal arrimo fara badan oo arrimaha ku saabsan dhanka is- isbeddelka cimilada ayaan dhegeystal wax ka weydiinaynay saaxib yaal Een, cabdirashiidow ee, maxaan dhihi jiray halaal noqo een, burhaanudiinow bal markan aan ogaana bal ee, ma lis weydiiyey een, horta abaaraha gobolka waqooyi bari waa la soconaa in muddo ilaa iyo ah, muddo afar xilood oo roob inay ka diin gobolka waqooyi bari weliba soomaaliya dhanka etoobiya dhibaatada iyo saameyntaasi bal sida ay u saameentay sida saameynta gobolka u saameysay iyo sida abaarta iyo weliba roob la-aantan iyo waxaa ku keenay isbeddelka cimilada halkee is- isku- e- e- iska iska waafaqayaan Mhm.
horto cimiladan isbedeshay Mhm.
waxay keentaa resourcekii oo aada u yaraada haye sida aad la socotid beryahan dambe colaadaha waa soo saa'ideen Mhm.
abaarihina waa saa'ideen Mhm.
hadda bishii lasoo dhaafay gaarisa waxaa ka dhacay dagaallo Mhm.
dagaalahaasna waxay ku saleysan yihiin resource yaraade Mhm.
dhagax meel laga qaadana Mhm.
inagaa qaadayna iyo idinkaa qaadaya Mhm.
yaa laisku dagaalay صح hadda maanta Mhm.
saddex jibrio lasoo dhaafay Raadma ka Man- tahay.
mandheeray ka taagantay هي waa lais haystaa meel yar oo hal kilomitr leeg أها yaa laba beeloo waaweyn isku haystaan هذه هذه waa arrin laga maarmo صح laakiin maxaa keenaya waxaa keenaya wixiyaa yaraaday waxa yaraada marka muxuu yahay waxaa yaraaday daaqsiintii la daaqayay Mhm.
biyihiiyaa yaraaday Mhm.
beerihii dhulkii wixi beer noqon karaa yaraaday marka nin walba wuxuu rabaa eriyadaas yar oo webiga agtiisa ah oo uu isleeyahay ama ay wax ka baxaan ama ay xoolahaadii biyo ka helaan ama ama caws laga helaa Eh, kow horta eh, arrintan kuu sheegay marka colaadaas faradaha badatay waxaa dhalay abaarihii abaarihiina waxaa dhalay eh, isbeddelka cimilada isbeddelkan sidaan kuu sheegay waa arrin eh, bili-aadanka ay gacantooda ku geysteen صح marka waagii hore markuu roob daa oo saan roob u daa laba maalin kadib dhulka dhan cagaaru noqon jiray Mhm.
hadda roob kastoo daa dhulka isma bedelaya wax cagaar kasoo baa malaha maxaa yeelay waxaa yeelay dhulkan markuu roobka daa oo cawskan soo bixiyo eh, awal hore eh, dhulka waa waa dadkina waa yaraayeen xoolihina waa yaraayeen marka wuxuu helaa jaanis cawskan intuu booqa kusoo bixiyo booqi uu dhulka ku daato marka hataa cawskaas haddii la imaado oo la cuno oo xoolaha cunaan roobka dambe markuu imaado booqi oo dhulka galaa soo baxaaya laakiin hadda maxaa dhacaya cawska saanta usoo baxayo maalinta ku xigta isagoo xitaa laba biri joogin waa la cuni booq ma jiro marka meeshii caws dambe kama soo baxayo مم.
marka taasna waxay keentay dhulkii oo marka aada saxar usii noqonaya Eh, waxaa la rabaa eh, in lagu fikiro marka sidii arrimahan waa soo noqnoqdeen arrimahan waa dhaceen ma laga hortegi karaa yes waa laga hortegi karaa waa samaysan kartaa system ee community ahaan loo samayn karo oo nin walba idinka maxaa ma- maxaa maxaad eh, wax ku qabsan kartaan Eh, adduunka hadda waa isbedelay Eh, dhul dadkii waa bateen dad iyo xoolo dhul isla qaado Mhm.
ma jiro صح qofka hadduu beer abuuran karo hadduu arrimo kala samaysan karo inuu samaysto marka arrimahan marka waa isku xiran yihin marka cimiladii isbedeshay abaariyoo soo nonoqday colaadii oo badatay dhimasho oo imaaday marka waxaan dhihi karnaa marka siday usoo socoto isbedelka cimilada haddana waxay keenaysaa dhimasho ها ها marka een, inta hadda hadlaysay een, waxaa soo hadal qaaday waxaa soo hadal qaaday laba shay oo ah xoolihii oo tira bateen iyo dadkoo tira batay hal meel oo wada qaadi karto ma jiraan marka ma jirtaa qaab kale oo xoolihii dadka ay ku dhaqan karaan haddana lagu yareyn karo raasimaalkii meesha yaalana dadka ay wada deeqi karaan
haa Ehe.
dadka inay eh, waxaa loo samayn karaa waxa la yidhaha plant grazing plant grazing waxaa waaye roobaa da-ay Mhm.
Eh, haddee nin walba hadduu maqal roobaa halkaas ka daay waa lasoo wada aadi صح marka dhulka qaarkiis in la xiro dhulka qaarkiis in la xiro oo laga ilaaliyo eh, xoolaha marka wa- arrintaas waxay samaynaysaa saddex bilood meel hebel baa la aadi dhulkaasaa lasoo daaqi Mhm.
roobka markuu daa saddexdaas bilood wix ka dambeeya dhankaas waa layska dhaafi xalaa dhankaas hadday ahayd galbeed galbeed xaggeed waa laga soo noqoni bariyaa lasoo aadi bariyaa la daaqi marka sanadka dhan waxaa lagu jiraa waxa la yidhaha rotation صح waa laiswareejina waa laiswareejin Sax.
mar intaad daaqaysa xoolahaada daaqsani mar intaad daaqdo waqtiga markaad tan soo dhammaysid tii kalaa diyaar kuu noqoni marka waa arrin oo marka plan dadki in eh, beeraleydi tababar fara badan loo sameeyo hadda mandheere programmaa ka jiray dadki waxaa loo keenayaa xoolo eh, laba neef oo ariyaa la siini eh, waa la tababari sidii eh, raashin loo siiyo yacni gurigiisa ku haa xalaaleyn lahaa haa sidii loo tababaro sidii waa la tababari marka qof markii labada neef la siiyo Mhm.
waa la tababari sidii labadaas neef ay ugu noqon lahayd maal uu waxna ka qabsado uu, eh, waxna u taraan sida hadda maa ninkan xoolo boqol uu leeyahay abaaraa dhici boqolki waa ka dhamaadeen waxbana kamuu qabsan maxay sameeyeen marka dadka xoolihii la siiyey saddex bilood kadib markii lagu soo noqday xoolihii waaba qasheenba qaarna Aad iyo qaarna waa gadeen broseski loogu talagalayba ma marin Mhm.
marka arrintan waxay noqon kartaa eh, arrin isku xiran oo maxaa la dhahaa marka roobka markuu dhankan ka daa aan horeyba laga ordin laakiin maadaama uu balaan jiray lagu socdo dardargalkaas oo la daba kacayo sidii balaanka loo sameeyey dhibka kaloo jiraa waxay tahay marka ee, dadkii haddana xoolahan intay ka imaadeen saan dadka in la fahansiiyo adinkana dhankan waa ka daaqsin waa u aadi kartaan iyagana waa usoo aadi karaan ee, dhulkana wuuna wada deeqaa sax sax taa marka soomaalida isku fahmi kartaa ronaldino iskuma fahmi karaan waa ummad u aad badan iyo aad u mahadsan yahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Een, bal aan umaano een, sida markaasi u saamay isbeddelka cimilada ee gobolka waqooyi bari bal wax yar een, si kooban een, ayadoo aada looga hadlaya isbeddelka cimilada een, afrika een, laakiin bal maxaa kaaga bixi intaa meesha joogtay bal isbeddelkan iyo intaa gobolka joogtay waxa laga hadlayo waxa kaaga bixi iyo gobolka ma jirtaa wax inta ay khudbadaha iyo weliba sheekooyinka iyo waxyaalaha liswadaarsanay ay socdeen wax wax adiga ku daaray oo gobolkana ka dhex jiro ma jirta
Ee, horta inta badan wixii laga hadlayay saameyntaas waxa ay ka jirto waa gobolka waqooyi bari haye
Ee, shirkana waxaan ku arkay dhalinyaro badan oo gobolka ka imaaday Mhm.
oo arintan ka warqabto oo dhibaato badan ay ku hayso Mhm.
waxaa jira marka ee, baraarugan bilowday inaysan dowladihii meesha ka jiray aynan qabin Mhm.
Ee, waxyaabihii shirka laga ballanqaaday siiba dowladda kenya ee ballanqaaday ballanqaad xitaa maa waa bixisay sax waxyaabaa la bixi waxaa ka mid a kawntiyada waxaa la siiyey toddoba bilyan oo ay qaybsadaan oo loogu talagalay in looga hortaga arrintan maalinta koowaad bay ahayd haa Haa.
isbeddelka cimilada aad iyo aad lacagtan inteeda badan noodistaan u socotaa sax laakiin cid ka warqabta ma leh Mhm.
wax dabagalaya ma leh Mhm.
lacagta maxaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay inay qabato community meel degan yaa dowladda u imaani waxay dhahayaan maxaa inkugu daran oo ladiin qabanaya hadday beerale yihiin oo ay dhahaan annaga beeraleyaa nahay waxaa u baahannahay ceelal in noola duro injiil baan u baahanahay matooro sola Mhm.
noola keeno Mhm.
waa shaqaysanaynaa cid aan wax ka rabno ma leh sax in sidaas loo sameeyo sida ayaga sheegeen Mhm.
kuwo kale haddii loo tago dha anaga xoolo dhaqataan nahay waxaa waxaanu waxaa nagu filan ee, maxaa la dhahaa meelal aan aan xoolaha ka waraabsiisano iyo inaan gadano inaan gadan karno maxaa la dhahaa xilliga abaaraha caws noo kaydsan oo xilliga abaaraha aan isticmaali karno waxay ayaga sheegaan qolaha waxay dhihi karaan annaga waxaan dhan waa u goyn rabnaa waxaan rabnaa inaan galno ee, maxaa la dhahaa malab sax marka haamankii malabka haddiina la siiyo malabka nagaasaan iska gadanaynaa noocaasaan ku shaqaysanaynaa hal waxaa jira Mhm.
noodistan madaxdii waxaa masuq maasuqa ku taageera oo duurka geliyey odayaashii Mhm.
communitiga markii loo imaan lahaa Mhm.
oo arrintay rabeen la warsan lahaa waa dadkii oday afar Waa ku- bulshadii.
afar kujeeblaa loo yeeraa odaygii gaafin utug waxa haye niman yahow lacagtaana la keenay maxaa linkugu qabtaa ma sheegayaan marka baahidii Ee, lacagtii waa la qaybsani ee, dad baa jaabka gashani siday ku dhumi dowladda kenya lacagtii ay ugu tala gashay ee, lacagahan waxaa la dhahaa recovery yes ee, lacagaha wixii loogu talagalay development waa cuni kartaan iska cuna waa cuni jirteen laakiin lacag loogu talagalay dad dhibaataysan in lagu masabata lagu samata bixiyo haddaa cuntid haddee xaggee u socota adiga marka dhibka jiro waxaa waaya ee, shirkana ka ji- ee, laga sheegay waxaa waaya nordistan iyo dhulalka qalalan waa laga warqabaa asal haa Mhm.
laakiin haddana isla annagii Mhm.
yaa wixii wax aan ku qabsan lahayn isla annagii haddana iska cunayna marka lacagahaas ee, dadka idaacadda dhegeysanaya waxaan rabaa lacagahaas lacaga badanaa lasoo diray arrimahana loogu talagalay oo isbeddelka cimilada loogu talagalay haa si dadka eh, dabcan haa lagu samata bixiyo waxa loogu qabto haa, maxaa lihi jiray lacagahaas inay dabagalaan inay su-aalo warsadaan wixii lagu qabtay in lasoo bandhigo inay liiswaraysto inay dadka hurdada ka kacaan arrimahaasaan rabaa inaan sheego Mm. waa tay waxaa ka dhawaajisay lacagtaasi hadda la sheegay ee gabaranaasha loogu talagalay lacagta la siiyey dheh lacagta la siiyey waa la siiyey oo oo lagu talagalay maalinta waa maxa- maalinta koowaad afta ay aheedaan filaa weliba Ah.
xilliga galabka gelinga dambe aheyd lacagtaas markii la bixinayay Een, waxaa loogu talagalay in sidii isbedelada cimilada wax loogu qabto countiyada dhammaan afartan iyo toddobada ismaamul ee gobolka waqooyi bari gobolka een, waa afartan is- eh, toddobada ismaamul ee wadanka gobolka waqooyi barina qayb ay ka tahay ee dhegeystayaal Een, lacagtaasi go- ee, gobolka inta kusoo haagayso dabcan waa la garanayaa oo waa la fahmi karaa sidee markaasi cimilada wax uga qaban kartaa isbedelkeeda lacagtan waxaa la dhahaa horta floka Mhm.
floka waxaa laga wadaa waa financing locally led eh, community eh, action marka waxaa waayo programka waxaa soo jeedinaya talada ay ka imaaneysaa communityga bulshada bulshada deegaanka iyagaa waxay dhahaan annaga sidaan kuu sheegay saanaan rabnaa kadib waa isoo habeynayaan ayagoo kooxa ayagoo ururka beeraleyda ama ururka haweenka misena ururka dhalinyarada urur bay iska soo dhigaan waa imaanayaan waa keenayaan projectadaanaan rabnaa ha noola qabto Mhm.
ma fahamti markay dhahaana marka waxaa la rabaa in lacagta la siiyo oo projectadii ku qabsadaan thats it Eh, sida simboleka lacagta loogu talagala waa saas inaan dha anaga baahidaanaan qabnaa lacagtiina la siiyo baahidanadii aan ku fuli- ku- ku fulino oo marka sidaasaan ku samata baxna oo abaar kasta waxa badan anaga saameynta ay naga yaraato laakiin sida ma dhacayso sidaan kuu sheegay Mm.
ha waa tahay een haddii tu- qofka mashruuc uu la imaado ee ku saabsan inuu tusaale ee geeda ay talaalaan ay abuuraan geedaha meesha ugu fiican in lagu talaalo waa dhankay maba- ma- magaalka miya mise miyiga
Eh, geedaha meesha ugu fiican ee lagu tallaalo waxaa waaye meeshii eh, dhibaatooyinka soo gaaraya ay ku yaraan karaan Mm.
Eh, magaaladana waa lagu talaali karaa miyigana waa lagu talaali karaa laakiin hadda sida eh, meelaha fiican oo lagu talaali karo waa miyiga maxaa yeelay eh, saameyn badan oo banaanka kaga imaanayso ma lahan Mhm.
laakiin geed meeluu diidayo ma leh gurigaada ku talaalan kartaa banaankiisa ku talaalan kartaa iskuullada lagu talaali karaa eh, xafiisyada dowladda lagu talaali karaa eh, xarumaha lagu talaali karaa nin walba meeshuu joogo yuu ku talaali karaa laakiin wixii eh, eh, tree nursery ah eh, meelo cayiman waa lagu samayn karaa oo biyo toos ay ka helayaan shaqaale toos oo mar subax walba waraabiyo oo fiiriyo uu ka helayo Een, burhaanudiin een, adiga dabcan een, arrintan waa kusoo jirtay oo geedo badan waa soo talaashay dadka gobolka waqooyi waxaa laga yaabaa in hadda ay ka wahsanayaan oo sidoo kale culeys ay muujinayaan oo waxyaalo fara badan maskaxda maskaxdooda ay ku jirto maxaa adiga intaad geed eh, talaalaysay waxay ii sheegtay in toban kun oo geed aad talaashay Yes.
maxaad ka aragtay ma arrin fudud baa dadka ay wa- wada qaban karaanba qaabkee loo qaban karaa maxaana hadda intii aad abuurtay ku hirgalay oona ku hirgelin Eh, horta beryahan waxaan ka baxnay eh, waxaan la yidhaahaa geeda abuurka waxaan u bedelanay geeda talaalka Ah.
laakiin waxaan rabnaa geedkan ma baxayaa eh, inuu baxo uu weynaado uu wax taro Mhm.
yaa laga fiirinaa marka intii meel la imaanin horta geed lagu talaalin waa in laiswaraysto biyo geedkan biyo ma loo heli karaa Mhm.
Eh, meeshii dayr ma leedahay oo xoolihii cuni lahaa ka ilaalini dad u jooga ma jiraan oo maalin walba eh, geedahan biyo ku- ku waraabinayo intaas markii in liisla heli kara la ogaado yaan horta meel tagnaa geedo ku abuurnaa Mhm.
badanaana waxaan ku abuurnaa eh, intaas waxaa isku heli kara iskuullada iskuullada dheeray leeyihiin eh, biyaa u yaallo dhulay haystaan eh, ardayaa joogto oo eh, waraabinayso marka intaas waa isku heli karaan marka annaga inta badan horta waxaan geedo ku abuurnay isku- iskuulladan ku abuurnaa Eh, halka mar oo meel aan iskuul ahayn aan geed ku abuurnay waxaa waaye meel ay ku taallo eh, ceel ceelkan magaaladan libixiye ku yaalla Eh, be- ge- geedaan u tallaalnay marka laakiin s- inteeda badan iskuulladan ku tallaalnay ceelkaas aad hadda biyaha aad ku een, ceelkaas biyaha aad ku talaasheen een, geedaha Ahaa.
lib- ah, lih libixiya libixiya een, geedihii aad talaasheen imisay dhanaayeen boqol geedaan ku tallaalnay Aha.
Eh, waxaa lii sheegay daraad eh, adi is- laba isbuuc ka horo eh, ninki nin meesha ka imaada wuxuu dhahay sideed siddeetan iyo toddobo waa baxeen marka bishii aad s- talaasheen ma xasuustaa
Eh, wa- sanadka horaan tallaalnay aad marka geeduhu aada u weynaadeen haa geedi waa weynaad waa weynaad geedihii saddex saddex mitir ay jiraan Aha.
waa weynaadeen ee, maxaa la dhahaa adig saddex iyo toban aa bixi waysay siddeetan iyo toddoba waa baxeen haddana waa ku noqon rabnaa marka kaaleana lay bal haddana geedo kale ku dara maxaa la xoogahoo dadkii meelay ku nastaan Mhm.
ee isku waraystaan ay heleen intay biyaha dha- intay biyaha shubanayaan- intii biyaha la markii shubanaya Sah.
meel lagu sheekaystaa la helay oo hoos baa la Ah, helay.
hoos baa la helay marka Maasha.
hadda waxaa leeyihi kuwo kalea loo baahan yahay aad iyo aad marka maxaa la dhahaa marka ee, annaga marka waxaan ku dadaalaynaa geedahaas inay baxaan Mhm.
iska abuura maaha ee, maxaa la dadaa imaanaya Ee, marka qofka muhiimadda marka aan ka hadlaya waxaa waye qofka adi ma aqaano goormaa kugu dambeysa carraa gacanta la gasho
Is- een, laba isbuuc ka hor Aa, waa waa roon tahay marka horta in carrada gacanta lala gala aad iyo aad carradaas naftarkeeda ma aragti Aha.
waxyaabo badanaa ku jira Aha.
hataa gacanta la geshid caafimaad ahaan Sah.
waa kuu fiican tahay Mhm.
waxaad waxaad xiriir la sameynaysaa nature Mhm.
marka wasaqdaas aata taabatay iyo bacteria carrada ku jiro gacantaa taabtay gacantaadi oo difaac galayso dheeda oo bacteria imaaday laakiin meeshaan gacmaha nadiif iska yihiin jirada ugu horeyso kugu dhacdo Mhm.
horey aad ka dhimani maxaa yeelay jirkaadii difaac iyo arrimo kale iyo wasaq wasaq kale iyo maba barinba waa Sah.
sida waagii markuu koronaha dhacay Mhm.
afrikaan badan ma dhiman maxaa le afrikaan jirkiisa horuu u bartaba jiro iyo rafaad sah marka qufac yaroo soo galay hore uu iska wuu iska celi Haye.
marka dadkii laakiin ee, dhakhaatiirta u joogeen oo isbuuc walba la baaraya xaaladaada intay mari xaaladaada intay mari lalahaa korona eber u ka sii idonno inaad saas u fiirisa marka ee, geedahan la abuurayo marka wa- wasaqdaas la taabanayo iyo inaa jaamkan ee, ee, lagu jiro iyo waxaan laga baxa iyo ee, re- stress relieving waaye inay stress kaa bixiso maxaa lalahaa geedkii oo baxay warbixintiisa lagu siiyo faa'iidaduu qabo waa waa dareemi kartaa waxyaabaha dardaaranka ay diinta bixisayna waxaa ka mid ah haddii qiyaamo buunka la yidhi oo geed talaal gacanta ku hays maxaa ku samayni
Haye.
waa tallaali Mhm.
haa amarka la bixiyay kamid inaad geedkaas tallaasho Sah.
kadib dadka socdaa aa dhinac ka geshid Haye.
Ee, dardaaranka uu nebigu sal alla alay wasalam bixin jiray markii la aadayo dagaaladana waxaa ka mid ahaa in dhirta aan wax loo geysan Aa, cadowaa loo socdaa cadowaa la weeraraya yes laakiinse dhirta in banaanka laga mara marka waxay ku tusinaysaa muhiimadda ay arrintan joogto marka ee, inaa adoo sadaqa u niyoonayana aad arrinta ku dartid Mhm.
taasna meesheeday leedahay
waa tahay browndiin gebgebadan soo gaarnay bal een, afrikaan u imaano anigoo boobsinayno dhegeystaalna laba dhegeystaan rabaa inaan qadka telefoonka siiyo Een, bal waxaan rabaa inaa wax yar inoo sheegto shirkii aad ku sugnayd ee ka dhacayay eh, nairobi k i c c ee culayska afrika ee hadda ay dareentay maxay tahay ee ku saabsan isbeddelka cimilada marka loo fiiriyo qaaradaha kale
Ee, afrika horta waxaa waaye qaarad ee, hadda soo korayso Mhm.
marka waa qaarad aada u fiican waxay leedahay dhalinyaro aada u fara badan waxay leedahay qorax joogto ah waxay leedahay ee, dhul la abuuran kara dhulka ugu badan waxay leedahay ee, enerjiga nadiifka boqolkiiba afartan adduunka afrika u yaala Mhm.
dabeesha ama qoraxda ama geothermalka kulli africa laga helaa marka africa horta weligeed shir sidaan kuu sheegay arrimahan ku saabsan may qabsan waa marka ugu horreysay oo qabsatay Mhm.
marka taas yaaba naftarkeeda guul ah in la baraarugay Mhm.
oo la warsay wax u jiraan africa hal su-aalay qabtaa dhibkan adduunka loo geysanaa wax yaray ku leedahay kaalin yar dhib badan ma geysato Sah.
haddana saameynta ugu badan Ayaga.
iyagaa iyagay ku dhacdaa Aad iyo aad.
abaarihii iyagay saameynayaan fataahadii iyagay saameynayaan dadkoodii dad eh, ka maarma maaha maxaa yeelay noloshoodii waxay ku tiirsan tahay beer mise xoolo dad ka maarma oo warshado samaystay oo ka maarmi kara maaha noloshaas maaha marka afrika hal su-aalay qabtaa in dadkan dhibka geysanaya ee ma- ee- ay bixiyaan canshuur in la canshuuro mag bixiyaan oo la dhahaa dee wasaqdiina saanay keentay intaasi intaas bixiya marka warshadaha weyn ee wax soo saaro sida diyaaradaha injiiniyada matoorooyinka wax soo saaraan in lacag laga qaado Aha.
lacagtaasna afrika la siiyo Aad iyo ee, sidii ee, nin wal marka la fiiriyo ee, ee, siduu arrintan wadankiisa waxa ugu geli sida like ee, hadda congo camal waxaa ku yaala forest aad u weyn congo forest alla aad iyo aad marka lacag badan ay qaadanaysaa dabcan Mhm.
maxaa yeelay ee, qiiqaas faraha badan iyo waxaas annaga eh, duurka eh, forest annagan yaa dhuuqa ay leedahay marka africa eh, sidii la rabayna eh, shirkan guul weyn lagama helin maxaa yeelay eh, yurub iyo maraykanna waxay ballan qaadeen lacaga aada u yar Mhm.
marka loo fiiriyo saameyntooda marka weli waa un hadda tan waa tii ugu horreysaan ku dhahay marka waxaa kaloo lahay bal shirar kaloo at least sanadkiiba mar in la qabto in la daba socdo oo la daba joogo saana ma anfacdan lah waayo marka africa waa baraarugtay eh, waxay rabtaa wixii wadan eh, adduunka ku lahayd in wax laga siiyo eh, dhibkan ayada saameynta ugu badan soo gaaraya dhibkiisana ay wax weyn ku lahayn in eh, sida hadda wax lagu wado laga bedelo saasay rabtaa africa waa tahay waxay ii sheegtay in eh, dhibaatadii culaysyada ugu weyn afrika ay dareemaysa in ayada ee tahay waxa ay soo saartana boqolkiiba ay tahay wax aada u yar marka loo fiiriyo qaaradaha kale ee wax soo saaro Eh, marka maxay kaga duwan tahay qaaradaha kale afrika markaad fiiriso
Eh, eh, afrika warshado ma leh haye
Eh, eh, afrika hadday s- hadday soo koraysaa marka eh, waxaa kaloo leedahay afrika eh, sidaan kuu sheegay energyga isagoo clean ah iyo heli kartaa maxaa yeele waa haysataa Mhm.
meel uma doonaysa waa haysataa Mhm.
Eh, afrika sidaan kuu sheegay waxay haysataa dad population eh, waana dadka ugu yar adduunka dhan iyaga haysta marka waa dad nool oo shaqayn kara marka wixii dhanay haysataa africa marka qaaradaha kale eh, eyda waa qaarada eh, horumaray oo hadda wixii markay kor gaaraan hoosay soo aadaan mogta Mhm.
iyaga hadda hoosay u socdaan Sax.
population ahaan population waa dhammaanayaan eh, warshadihii wixiina waa gaareen meel ka sarraysa Mm.
ma leh waa waa horumareen marka Naag.
afrika hadday meesha usoo socotaa marka afrika waxay leedahay marka aniga anigoo ishorumarinaya arrintaana waxa laigala qabto Mm.
ha marka anigaa is horumarinaya ha maxaa ula jeedaa maxay ula jeedaa afrika marka waxay ula jeedaa eh, ho- eh, hadday rabtaa inay warshado samaysato eh, wax soo saarka badiso maxaa la dhihi jiray eh, waxaan oo iyagoonan diyaarsaneen wadamadooda laga dhoofinaya Mhm.
ay dhaafaan oo wixii ayagoo finished product oo samaysan Sax.
in wadamadooda laga gata oo ayaga bixiyaan iyaga bixiyaan ha sidaasay oo rabaan marka ay ka maarmaan waxyaalaha ka- warshadaha kale ay soo saarayaan ha marka taasi een, ee, wax yani wadamada waxay ka soo qaadanayaan marka maxay yareynaysaa een, isbeddelka cimilada Eh, cimo- cimi- cimilada isbedelka waxay yareynaysaa eh, eh, isbedelka cimilada waxay yareynaysaa in afrika ay isticmaasho resourcekeeda ay dhulkeeda ku isticmaasho like hadda laga yaaba wadan inuu soo saaro macdan laakiinse macdanta waa la aruursadaa wadankiina waa gaajaysan yahay warka ma haya macdanta ma- yani afrika macdantii waxoo dhan laga qaataa waa laga qaataa Mhm.
dad kale wax kusoo hagaajiya ayadoo s- wax laga sameeya wixii loo keenaa qiimo maskaxgal hena laga gadaa Sax.
laakiin hadday joojiso macdantaas iyo waxa wadankeeda ay ku samaysato Mhm.
qaaradeeda ay ku samaysato maxay keenaysaa waxay keenaysaa inay ka maaranto marka Ha.
hadday ka maaranto marka waxaa kaloo yaraanaya marka in wixii resourcekii ay ku filnaadaan sax ha marka meeshan waxa laga cararaya waxaa waaya resourceka hadduu yaraado conflict ka dhalanayo iyo saameyntoo toos dadka u gaaraysa Mm.
u galayso aad iyo aad ha shukran eh, burhaanudiin dhegeystayaal hal dhegeysta qadka telefoonka sinaan ka jirno barnaamijkan soo xirayna dhegeystayaal burhaanudiin uu mahadsan yahay bal saaxiibka qadka telefoonka ku jiraan sina walaal soo dhow waan ku salaamayaa magacaaga
alo wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu bad stephen barqano wanaagsan haye su-aasha waqtigan uu socda haye waxaada xubin raago jooga magaalada lafay dhammaan waa in salaamay abaankana waa salaamay oo barnaamijka ku amartay waxaan dhihi lahaa horta dhulka waqooyi bari anaga geesaanka aan ka warana dhulka biyo badan waa yaalaan biyo dhulka hoos ay ku jiraan wax soo saarka dhib ay ku tahay macnaha inay macnaha geeda wax kasta la beero beer la beerta kolka waxa uu, ah, uu baaqi lahaa eh, dadka macnaha u xil saaran eh, dhanka eh, biyaha iyo wax kasta inay biyaha noo soo saaraan oo xoolo abaar la biiriyay sida beerahan ku abuurin lahayn falka ay galaan waa maqla arrin wanaagsan waaye shukran Een, waxaad maqlaysaa gobolka qoybir inta badan waxaa lagu tilmaamay biyo in biyahooda inay- inay ku jiraan haddii biyaha loo soo saaro ee isbedelkan iyo culaysadan cimilada ma waxa bay u taraysaa ama ka qabanaysaa waa u taraysaa haye Eh, sax waay seed sheegtay aha biyo bada biyo waa gobolka uu leeyahay aha waxaa loo baahan yahay eh, technologiga lagu duri lahaa sax iyo lacagta in la gelin lahaa aha
marka waxaan dhihi lahaa haddii dadkii ay doorteen Mhm.
inay dhahaan seed naga rabtaan maxaa yeelay eh, ninka siyaasiga ah hadduu biyo maanta kuu duro Mhm.
waa ka maarantay Mhm.
ninka siyaasigana weligiis wuxuu ku dadaalay inaa ka- inaadan ka maarmin oo shan sano walba hadda hadda baahi biyaa jirta baahi biyaa jirta baahi biyaa jirta Aa, wax yar uu durjinaya laakiin haddii la rabo mandheera lacag ku filan waa haysataa ay ka go-an tahay Aa, ninkaas mandheero kusoo hadlay Saa lacag lafi.
ku filan waa haysataa Aha.
magaaladaas lacag ku filan waa haysataa marka baahidooda waa dabooli karaan marka Eh, haddii biyo la helo waxaad leedahay talaalkiina way fudaanaysaa Hab- wa- geedo badanna waa la talaalaya wax exactly.
walbuna wax walba waa biyo water is life Waa runta, wax noloshan walba dhan biyo.
biyo waaye Waa runta marka biyi haddii la helo wax walba waa la helo wax walba waa la helay abaartana waxaa leeyahay xitaa in laga eh, laga gudbi Aa, lahaa biyihiinoo dhulka waa ku jiraan Mhm.
Aa, ha lasoo saaro aad iyo aad Aa.
waa tahay aad baad umahadsan tahay een, saacadda eh, tobankii daq- eh, barqanimo eh, dhegeysa hal daqiiqa ka harsan Een, maxaa fariin oo noo gudbin leh ah, noo dhaafaysaa Een, burhanudiino aniga iyo dhegeystayaasha arrimaha ku saabsan ci- cimilada isbedelka iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari waxaa hadda looga fadhiyo laga doonayo eh, dhibaatadan xaaladahan ay ku jiraan kuleeladan faraha badan ee gobolka abaarahan faraha badan waxaa looga bixi karo
Eh, horta gobolka waxaa loo baahan yahay shaqo fara badan Mhm.
iyo iskaashi fara badan inuu dhaco Mhm.
Eh, dadkan gobolka waqooyi bari madaxdooda inay la xisaabtamaan Eh, lacaga fara badan ayaa la siiyaa awal hore waxaan dhihi jirnay eh, waa gacan bidixaa nagula hayaa Sheeg, intaa jirta hadalka hadalka adiga wadataa burhanudiino inta badan dadka waxay dhahaan waa inaad la xisaabtan aad la xisaabtantaan hogaamiyaashiina Ha.
siyaasiyiintiina laakiin dadkii dad akhrista ma ahan xisaabtankan ma fahm ma fahansun oo ma garanayaan oo la ah, marna habaabin karaa sidoo gobolada kale hadda ma ahan qaabkee markaa looga dhaadhicin karaa oo la dhihi karaa bal dadkiina hogaamiyaashiina la xisaabtama xisaab kale oo dadka si kale oo ka duwan oo loogu jilcin kara ma jirtaa waqtina uun hayaa Eh, waxaa waxaa loogu jilcin karaa hadda ka hora madaxdii marsabid Aha.
yaa shir u imaaday Sax.
markay u imaadeen dadkii martida u ahaayeenoo magaaladaas yaa waxay u keeneen biyo wasaq ah sax madaxdiyaa loo keenay haye waxaa la hadii annaga biyahana cabnaaye caba nala caba sax taas macnaheedu maxaa waaye waxaa waaye haddee eh, nagama war haysaan sax marka noocyo badan oo xisaabtankaa dhici kara maxaa yeele qofkan xafiis intuu imaada eh, budgetka itusa inta itusa waxba kama fahmaya Mhm.
laakiin biyihii wasaqdu isticmaalaya haddii markii barsada magaaladiin lagu qabana aa maqashid aa keentid Mhm.
oo dhahdid biyahana cabnaay nala caba aad iyo aad waa xisaabtankii oo jilacsan sax soo maaha aad iyo aad marka eh, dadkan awal hore waa gacan bidaxa nagula hayaa saanaa jirta waa dhihi karnay hadda ma dhihi karno Mhm.
lacagihii lacaga badanaan qaadanaa aada u badan Mhm.
lacagahaasi wax dadka ha loogu qabto Mhm.
Eh, waxaa kaloon ku dardaarmaa madaxda inay ilaahay ka cabsadaan Mhm.
yaa Mhm.
lacagtan dadaa iska leh sax
adi malid Mhm.
haddii dadkii aad wax ugu qaban weysid Mhm.
su-aasheeda waa ku sugi Mm.
qaarna adduunkay ku arkayaanba hadda sax ha xanuunada faraha badan Aa, qaarna adduunkayba hadda ku arkayaan marka Mhm.
taas waa mideeda marka dardaarankan dhiibi rabaa waxay tahay haddii aad waktigaada ku bixisid eh, inaad fiijiso bahashaan la yidhaha baalaley haa haddaa waktigaada ku bixiso istiri baalaley soo qaba soo qabo ma soo qaban kartid way kaa cararay aad iyo aad laakiin haddaad eh, barrier barrier aad samaysid ya barrier haddaad Aad iyo samaysatid aad.
baalalayda ayadaa kuu imaani Mhm.
marka haddee reenodistan ayagay u taallaa aad baa mahadsan tahay burhaanudiin waan kaaga mahadcelinaya waqtigaada juhdiga dadaalka faraha badan aad nagu bixisay oona siisay waan kaaga mahadcelinaya shukran saaxib idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiib yaal sidaasi nabadgelyo maalinta berito ayaan kulmi doonaa dhegeystayaal arrimaha gobolka waqooyi bari saaxiib yaal yuusuf bakad iyo sidoo kale burhaanudiin waxayna leeyihiin waa ku mahadsantihin shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin saaxiib yaal jimco wanaagsan warkii u diyaargarooba ee tobankii barqanimo dhegeystay faadumo laki waan uga mahad celinaya dhegeystayaal dhegeysiga ee sida quruxda badan dhegta inoogu raaricinaysay waxaanu sidoo kale mahad gooniya u dirayaa dhegeystayaal martida ee burhaanudiin maxamed dhege- waa maxamuud mazingira alliance dhegeystayaal ee sidoo kale noogu faahfaahinay isbedelka cimilada iyo waxyaalihii markaasay kala kulmeen iyo sidoo kale dhanka gobolka qeybir saameynta waxyaalaha culeysada ee arrintan ku leedahay